bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllhuma wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وصaxbihi ama bacdu yqul اllahu tbaaraka wtacalى wma anfqtu min nafqaة aw nadartu min nadri faina اllaha yclamhu wma lلظaalimiina min anصaar darsigiinu maanta wuxuu ka bilaabanaa aayadda laba boqol iyo toddobaatanaad ee suuraة اlbaqara ilahi wuxuu leeyahay wamaa anfaqtum wixii aad bixidaan dadow oo min nafaqati nafaqa ah ow nadartum ama aad nadartaan oo min nadrin ah fa ina allaha ilaahey yaclamuhu waa ogyahay sheegaas wamaa lidaalimiina daalimiintana uma sugnaanin min ansaarin wax u gargaara waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii suuraddii ahayd suuratulbaqara gaar ahaan qaybtii ilaahi subxaanahu watacaala uu uga warramayey waxyaabaha nafaqooyinka ku saabsan iyo sadaqooyinka iyo waxyaabaha sadaqooyinku ay ku buraan iyo waxyaabaha la midka ah ilaahay marka wuxuu yidhi wamaa anfaqtum wixii aada bixidaan dado oo min nafaqati nafaqa ah oo sadaqa ah ow nadartum ama aad nadartaan oo min nadri nadar ah fa ina allaha ilaahay yaclamuhu waa ogyahay sheegaas wamaa anfaqtum wixii aada bixidaan oo min nafaqati nafaqa ah ama ilahay dartii u baxsha ama ha u bixinina ilahay waa ogyahay subxaanahu wa tacaala ilaahay ma mooga sadaqadiinnu ama ha burto ama yaysa burin ilaahay ma mooga haddii sadaqadiinnu burto ilaahay waxba kuma lihidin subxaana wa tacaala waa goodis markaas haddii sadaqadiinnu burto aad bixideen ilaahay waxba kuma lihidin ajir ah haddii sadaqadiinnu aysa burinna sadaqadu ama ha yaraato ama ha badato ama waajib ha ahaato ama sunno ha ahaateena ilaahay waa ogyahay subxaana wa tacaala ho waa idinku amaalmarinaa wixii saasoo kale aad nadar nadartaanna waa la mid ilaahay waa ogyahay nadarkana waxaa la yidhaahdaa qofku inay nafteeda ku waajibido waxaan allah ku waajibin subxaanahu wa tacaala waxuuna u qaybsamaa mid shardi wata iyo midaan shardi wadan midkaan shardiga wadan waa in qofku yidhaahdoo kale ilaahayow waxaa igu kaa waajibtay bishaan lagu jiro saddex maalmood oo ka mid a inaan kuu soomo ama ilaahayo waxaa igu kaa waajibtay kun dollar oo sadaqa ah inaan bixiyo oon hebel siiyo ama hebla siiyo haddaad saas tidhaahdo wixii adigu isku waajibiday waa kugu waajibayaan wax shardina kaasuma leh waxaa jira mid kale oo nadarka ah oo laakiin shardi wata waana midka dadku u badan yihiin waana midka soomaaliyuba taqaan saas darteeday soomaalidu nadarka waxay u yaqaanaan sharaday u yaqaanaan tusaale ahaan ilaahayow cudurka i ahaaye haddaad iga caafido colka i haysta aad iga badbaadido waxaa igu kaa waajibtay kun dollar inaan hebel siiyo kun dollaraan bixinaa halaan bixinaa ilaahayo haddii cudurka i ahaaye tusaale ahaan aad iga qaado shardiyo wataa midkaas shardiga wataa nabigu waa reebay calayhi isalaatu wassalaam wuxuuna yidhi ina nadra laa ya'ti bikhayrin khayrba lama yimaado inamaa yustaqraju bihi min albakiil yaa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam qofka bakiilka ah oo ewel isku ibadhegsaday oo xoolaha diidanaa inuu bixiyo ayaa wax uun looga soo saaraa oo ninkan xoolaha badnaa oo malyandheerka ahaa oo akoonnadiisu xooluhu ay ku caariyeysteen oon awelna aan bixinaynin ayaa la qabanaa mar mararka ka mid a ama waxba ka murgaa markaasaa waxaa laga keenaa ilaahayo boqol kun oo dollaraan masaajid ku dhisa saasaa laga keenaa haddii aad i badbaadido haddaan badbaado u qorayn ma badbaadaayo marka haddii badbaadadu ay u qoreydna mar walba waa badbaadi lahaa hadduu marka badbaado boqolkii kun waa ku waajibta badbaadadaanna hadduusa anki hadalkaas dhihi lahayna waa badbaadi lahaa see waa qoreeda marka waa wax bakiilka wax looga soo dhex saaro inamaa yustakhraju bihi min albakiila nabigu calayhi isalaatu wasalaam waxuuna u qaybsamaa nadarku nadru taaca iyo nadru macsiya midka nadru macsiyada ah oo in qofku ay ku nadarto waxaan bannaaneyn in lagu nadro ilaahayow haddaad waxaas ii samaydo hebelaan dilaahoo kale ama waa sinaysaahoo kale waa nadru macsiya ama waxbaan xadaa waxaa kaloo nadru macsiya ah in nadarka iyo sharadka laga galo cidaan allahin subxaanahu wa tacaala ilaahayaa laga xirtaa cidaan allahin lagama xirto cidaan allahin haddii laga xirtana waa nadru macsiya haddii marka nadarku uu yahay nadru taaca marka horeba in la gunta ayaysa fiicnaane laakiin hadduu guntanmo waxaa la rabaa nadarkii hadduu yahay nadru taaca in la fuliyo oo la oofiyo waa waajib waa noo imaan doontaa muminiinta iyadoo ilahay uu ku ammaanayo subxaana wa tacaala yuufuuna binadiri wayakhaafuuna yowman kaana sharuhu mustatqiira waxay oofinayaan oy fulinayaan nadarkay fulinayaan nadarka marka waa la fulinaya hadduu nadru taacaya oo in la fuliyaa waa waajib nadarka marka ilahi wuxuu lehy subxaana wa tacaala wixii aad nadartaan oo nadarna ilaahay waa og yahay kii macsiyo ah iyo kii nadru taaca ah ilaahay waa og yahay kii aad fulidaan iyo kaadnaan fulin ilaahay waa og yahay wamaa anfaqtum wixii aad bixidaan oo min nafaqati nafaqa ah iyo waxbixin ah ow nadartum ama aad nadartaan ood shardidaan oo min nadrin sharad iyo nadar ah fa ina allaha ilaahay yaclamuhu waa og yahay sheegaas fa ina allaha yaclamuhu waxay iskugu jirtaa goodis iyo bishaarayn ciddii si fiican u maamusha sadaqada iyo waxbixinta iyo nadarka bishaaray u tahay fa ina allaha yaclamu ilaahay sheegaas waa ogyahay bishaaray u tahay waxaa loogu bishaaraynaa in amaalmar fiican laga amaalmarina ciddii si xun u maamushana waxay u tahay goodisay u tahay wamaa lidaalimiina daalimiintana uma sugnaanin min ansaarin wax u gargaara daalimiintu nuucay rabaana ahaadeen gaalada waa daalimiin cid walba oo macaasi la timaada nafteeday dulmiday waa daalim gaar ahaan dadka sadaqaadka iyo nadarka sida xun u maamulaa ayagana waxaa u sugnaaday waa daalimiina ilaahay wuxuu leeyahay ansaar uma sugnaanin qiyaamaha wamaa lidaalimiina daalimiinta uma sugnaanin min ansaarin wax u gargaara in tubduu haddaad muujidaan asadaqaati sadaqaadka aad muujidaan fa nicimmaa hiya waxaa nicmo lahaaday sadaqa muujintaasaa wanaagsanaad wa in tukfuuhaa haddaad sadaqaadka qaridaan wa tu'tuuhaa aadna siidaan alfuqaraa'a fuqarada aad siidaanna fa huwa qarinta sadaqada la qariyo iyo siinta fuqarada la siiyo ayaa khayrun lakum adinka idin khayr badan wayukafiru waana dhaafaa cankum xaggiinna min sayi'aatikum ayuu ka dhaafaa wallahu allana bimaa tacmaluuna waxaa samaynaysaan khabiirun waa midku cilmi badan in tubduu haddaad muujidaan asadaqaati sadaqooyinka aad muujidaan fa nicimmaa hiya meeshan waxaa looga warramay sadaqadu waxa ay ku fadli badan tahay in la muujiyo iyo in la qariyo sadaqada waxaa loo qaybinaa mid waajib ah oo sake ah iyo mid sunno ah midda sakadaa siday culimmadu u badan yihiin waxay ku fadli badan tahay in la muujiyo ku fadli badanta maxaa yeele ugu yaraan qofka in la tuhmo ayaa meesha ka baxaysa oo lagu tuhmo qofka muslimka ah inuu masakeeye yahay si aan lagugu tuhmin ugu yaraan inaad masakeeye tahay adoo niyadaada ilaashanaa oo ilahay dartii sheeg u bixina ayaa waxaa la rabaa inaad markhaati dadka uga dhigto inaad sakadii bixiday oo fagaaraha aad ku bixido oo dadka aad tusto inaad sakadii bixinayso haddii laakiin ay tahay sadaqadu midaan waajib ahayn waxaa la bixinaahu haddaysa ahayn sakadii haddaysa ahayn waxaa fadli badan in la qariyo sadaqadaas in la qariyaa fadli badan qarinta la qarinaana fadliga ay leedahay waxaa ku soo arooray adillo waxaa ka mid ah xadiiskii abuu hureyra oo saxiixa ku jiray dadka maalinta qiyaamo carshiga ilaahay harsanaya markii qoraxda la soo dhoweeyo waxaa ka mid ah wa rajulun tasadaqa bisadaqatin fa akhfaaha xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu nin sadaqa bixiyey sadaqadiina qariyey ilaa bidixdu aysa ogeyn ankee wax kale iska daayay wax midigtiisu ay bixinayso macnaha waxaa laga wadaa sadaqadii uu aada u qariyey marka haddii ay sadaqadu ay tahay sadaqa aan waajib hayna in la qariyaa fadli badan haddii aysa jirinay dheheen culammadu baahi keenaysa ama wax maslaxa haddaysa ku jirin in sadaqadaas la muujiyo haddii laakiin wax maslaxahu ay ku jirto sadaqada in la muujiyo ayadoo qofku niyaddeeda ilaashane oo riyaa iyo sususka ay ka ilaashane inay sadaqada muujidaa u fadli badan tusaale ahaan hadduu isleeyahay miskiinkan haddaad adigu kor wax ugu taagto oo inaad wax bixine ama wax badan aad siine dadka aad tustood fagaaraha ka bixido waxaas badan dadku waa israacraacayaan khayrka iyo wanaaggana waa laga qayb qaadaa qofku hadduu is yidhaahdo amaba arrintaasu ay dhaboobayso waa lala imaanaa sheegaas muujintaana markaas fadli badan ilahi marka wuxuu yidhi in tubduu haddaad muujidaan alsadaqaati sadaqaadka aad muujidaan iyo waxyaabaha aad bixinaysaan oo aad daahiridaan oo aad dadka hortooda ku bixidaan fa nicimmaa hiya ay fa nicma shay-an shay waxaa u nicmo lahaaday hiya sadaqa muujintaas ayaa wanaagsanaatay way wanaagsanta sadaqada in la muujiyo markii la bixina wa in tukfuuhaa haddaad qaridaan sadaqaadkiina oo wa tu'tuuhaa aad siidaan alfuqaraa'a dadka mudan oo taagta daran oo masaakiintaana fa huwa ikhfaa'aas iyo qarintaas sadaqada la qariyey iyo siintaas la siiyey masaakiinta ayaa khayrun khayr badan oo lakum idinka idin khayr badan oo sadaqada inaad muujidaan idinkaga khayr badan oo aqniyada inaad siidaan idinkaga khayr badan wa yukafiru cankum min sayi'aatikum wayukafiru wuuna u dhaafaa waxa dhaafah oo tirtira laakiin waa maxay oo ficilkan faacilkiisa laba shayba faacil waa looga dhigi karaa allah waa looga dhigi karaa subxaana wa tacaala oo waa la dhihi karaa wayukafiru alla waa u dhaafaa haddaad sadaqooyinka la baxdaan cankum xaggiinna min sayi'aatikum ay sayi'aatikum sayi-aadkiinu alla idiin dhaafaa ama wax sayi-aadkiina ka mida uminta tabciidiya laga dhigo waxaa kaloo yukafiru faacilkeeda laga dhigi karaa sadaqa qarinta iyo sadaqa bixintuba si guudba wayukafiru sadaqa bixintu iyo qarinta sadaqada la qariyahay uu dhaafaa cankum xaggiina wuxuu ka tirtiraa min sayi'aatikum sayi'aadkiina wax ka mid a wallahu allana bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan khabiirun waa mid ku cilmi badan laysa calayka hudaahum walaakina allaha yahdii man yashaa wamaa tunfiquu min khayrin falianfusikum wamaa tunfiquuna ila ibtiqaa'a wajhi illaah wamaa tunfiquu min khayrin yuwafa ilaykum waantum laa tudlamuun laysa calayka korkaada ma ahaanin nebi maxamedo hudaahum dadkan hanuunkoodu walaakina allaha laakiin allah ayaa yahdii hanuuninaya man yashaau cidoo doona hanuuniya wamaa tunfiquu waxaad bixidaan oo min khayrin maal ahna falianfusikum nafihinna ayaa thawaabkiisu u sugnaaday wamaa tunfiquuna mana bixinaysaan ila ibtiqaa'a wajhi illaah dalbid aad wejiga allah dalbaydaan mooye wax kale wax u bixi maysaan wamaa tunfiquu waxaad bixidaan oo min khayrin maal ahna yuwafa waa laydin siinaho waa laydin dhammaystiraa ilaykum xaggiinna walxaal antum laa tudlamuuna aan laydin dulminaynin aayaddan sababunusuulay leedahay sababunusuulkeeduna wuxuu yahay waxaa jiray niman gaalo ah oo mushrikiin ah oo saxaabadana qaraaba la aha oo saxaabada nabigu calayhi salaatu wasalaam ay ka gaabsadeen waxsiintii ay waxsii lahaayeen iyo sadaqadii ay ku sadaqaysa lahaayeen markaasaa ilaahi subxaanahu watacaala aayaddan soo dejiyo waxaa la leeyahay quudinta qofka la quudiyay waxay aaminsan tahay waa laba shay oo kala duwan wuxuu raba qofku ha aaminsanaado hadduu raba gaal ha ahaadee hadduuba qaraaba yahay ama maskiin yahay sadaqada waxbaa laga siinaa ee sadaqada wax ka siiya hanuunkiisana adinku ma lihidin iyo waafajinta qalbigiisa xaqa la waafajiya taas ilaahaya iskale subxaana wa tacaala marka dadkii hadhihinina ilaa aad ka soo islaamtaan idin quudi mayno wax idin siimayno yaan la dhihin baahi yaan loo dilin dacdarra yaan loo dilin waxaanaba laga yaabaa haddii la quudiyo loo naxariisto loo dhimriyo oo la daaweeyo iyagoo gaalo ah waxaaba laga yaabaa naxariistaasu inay dacwo u noqoto sekadana sida noo imaan doontaba asnaafta sekada iyo dadka sekada la siiyo sekadu ay ku baxdo waxaa ka midaba dad gaalo ah oo lasoo dumaayo waalmu'allafatu quluubuhum ilahay marka wuxuu yidhi laysa calayka korkaada ma ahanin nebi maxamedow hudaahum gaalada hanuunkoodu korkaada ma ahanin nebi maxamed iyo cid walbo waafajinta khayrka la waafajiyaa adiga korkaada ma ahaninoo adiga waajib kuguma ah walaakin allah laakiin allah ayaa yahdii hanuuniye man yashaau ciddou doono ciddou doono ilaah ayaa hanuuniye ee dadka gaalada ah ama ahlu baatilka ah hadday tabaalaysan yihiin ama ay qaraaban yihiin adinkuna ilaahay uu waxidin siiyo subxaana wa tacaala wixii lagu kaalmay karo ha lagu kaalmeeyo wamaa tunfiquu wixii aad bixidaan oo min khayrin khayr ahna wixii maal ah ood bixidaan ha yaraadeen ama ha weynaadeen ilahay dartii aad u bixidaanna fali anfusikum hawaabkiisu wuxuu u sugnaaday nafihinna ayuu u sugnaaday iyo nafafyaashiinna wamaa tunfiquuna mana bixinaysaan ila ibtiqaa'a wajhi illaah dalbid aad wejiga alle dalbaydaan iyo raalli ahaanshaha alle mooye wax kale wax u bixi maysaan maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa ay laa tunfiquu ha bixinina ila ibtiqaa'a wajhi illaah ilaahay wejigiisa dalbid aad dalbaydaan mooye wax kale wax u bixinina laga wada markaasaa waxaa laga cabiray arrin sugan camala laga cabiro waxaa la leeyahay da'bigiinna iyo caadadiinnu waaba saatanba wamaa tunfiquuna ma bixinaysaan haddaad wax bixi tagtaannaba ila ibtiqaa'a wajhi illaah wejiga alla dalbid aad dalbaydaan mooye wax kalaba wax u bixi maydaan dhaqankiina iyo caadadiinnu waa saasa laga wada guwaabo lagu guwaabina waaye inay dhaqan ka dhigtaan arrintan marka haddaad sadaqaba bixidaan iyo khayr bixidaan waxaad ogaataan ood ilahay dartiis u bixidaan in ilahay ajri idinka siina gacan gaalaba ha ku dhacdee nabiguna calayhi isalaatu wasalaam nin wuxuu ka warramay waxbaan sadaqaysaa inta yidhi sadaqooyinkii mar ka mid a ay gacanta u galeen gabar zaaniyad ah marna ay gacanta u galeen nin hodan ah marna gacanta sadaqadii ay u gashay nin tuug ah arrintii saaseedna ninkii ka murgay kadibna ilaahay uu yidhi subxaana wa tacaala sadaqadaadii waa la aqbalay ciday rabta gacanteeda ha gashee sadaqadaadii waa la aqbalay marka ilahi wuxuu leehy subxaana wa tacaala nabiga iyo calayhi isalaatu wasalaam saxaabadiisa dadka gaalada ah oo aad ka gaabsateen inaad sadaqa siidaan colaadin aad ku colaadinaysaan darteed inay gaala yihiin iyo cadaadin aad rabtiin aad ku cadaadidaan inay islaamnimada qaataan joojiya arrintaas dadka tabaalaysan ha la wada gargaaro oo gaar ahaan qaraabada idiin ah mushrikiinba hadday rabaan ha ahaadeene hanuunkooduna ilaahay u yaallaa subxaana wa tacaala sidii kaloo dacwad u gudi kartaan uu guta wamaa tunfiquu wixii aad bixidaan oo min khayrin khayr ahna oo maal ahna ood ilaahay dartii u bixidaanna yuwafa waa la oofinaa waa la dhammaystiraa ilaykum xaggiina waa loo dhammaystiraa waa loo oofinaa qiyaamaha walxaal antum adinkuna laa tudlamuuna aan laydin dulminaynin waxaad mudateen aan laydinka dhantaalaynin lilfuqaraa'i aladiina uxsiruu fii sabiili illah asadaqaatu sadaqaadku lilfuqaraa'i ayay u sugnaadeen aladiina fuqaradii ayay u sugnaadeen uxsiruu la xabisay fii sabiili illahi waddada alla lagu xabisay kuwaasoo laa yastatiicuuna aan awoodaynin darban aan awoodaynin safar oo fil ardi ardada ay ku dhex safraan yaxsabuhum wuxuu u malaynaa kuwaas aljaahilu midka jaahilka oo amarkooda iyo sha'nigooda ka jaahilkaahi aqhniyaa'a hodan ayuu u malaynaa iyo kuwa hodan ah min atacafufi dhowrsanaanta darteed ayuu hodan ugu malaynaa tacrifuhum laakiin waa aad garanay adugu bisiimaahum calaamadooda ayaad ku garane laa yas'aluuna annaasa dadka ma weydiistaan ilxaafan waxuma weydiistaan wamaa tunfiquu waxaad bixidaan oo min khayrin khayrana fa ina allaha alle bihi sheegaas caliimun waa mid ku cilmi badan ilaahi subxaanau watacaala meeshan wuxuu uga warramay dadka si gaara u mudan in sadaqada la siiyo sadaqadubaa ku baxdo ciddii fuqara ah hadday rabaan mushrikiin ha noqdeene hadday rabaan ahlu baatil ha noqdeene laakiin haddana si gaara cidda usii mudan ayaa alla meeshan ku sheegay markaasuu alla wuxuu sheegay inay cidda sida gaarka u mudanu ay tahay sadaqada dadka fuqarada ah oo mu'miniinta ah oo gaar ahaan muhaajiriinta ah oo xabisan oo u go-ay ilaahay diintiisa subxaanahu wa tacaala ilahay marka wuxuu yidhi lilfuqaraa'i ay asadaqaatu sadaqaadku iyo annafaqaatu nafaqaadku iyo nafaqadu lilfuqaraa'i waxay u sugnaadeen dadka fuqarada ah oo aan xoolahoodu ku fillayn oo tabaalaysan alladiina fuqaradaasoo uxsiruu la xabisay fii sabiili illaahi waddada alle dhexdeeda lagu xabisay waxay dhahan culamada in badan oo ka miduhu dadkan laga sheekeynaho meeshan looga warramay waa muhaajiriintii magaalada madiine joogtay hantidoodii iyo meelihii ay yaqaaneenna maka uga soo tegey kuwoodii ahlu sufada ahaa oo masaajidka nebiga iska dhex deganaa shaqadooduna ay ahayd inay nabiga cilmiga ka qaataan keliya markii jihaad la sheegana ay jihaadka nabiga ula baxaan calayhi isalaatu wasalaam wax kaloo shaqaa ma aysan lahayn marka waxaa leeyahy kuwaasaa si gaara waxay u mudan yihiin in la siiyo sadaqada in la siiyo maadaama ay xabisan yihiin alladiina fuqaradii uxsiruu la xabisay fii sabiili llah waddada alla lagu xabisay yacnii ilahay dartiisa u xabisan yihiin waxaa la mid aho kuwaan iyagana soo gudagelaya dalabatu cilmiga cilmiga sharciga dadka dalbaaya oo aan adduunye ka shaqaysanaynin dantooduna ayba tahay keliya inay diinta ilaahi subxaana wa tacaala sidii loo koryeeli lahay ay ka shaqeeyaan iyo sidii diinta ilahay u bara lahaayeen kuwaasoo laa yastatiicuuna aan awoodaynin darban safar aan awoodaynin fil ardi ardada ay ku safraan ardada ay ku safri karaan culamada qaar waxay dhahaan hadday safraan oo ardada ku dhex safraan waxay ka baqaayaan in gaala disho oo magaalada madiina gaala ku xeereed qaarna waxay dhaheen waxay ka baqaayaan hadday safraan in dhantaalu ay gasho diintii ay difaacayeen difaacii diinta in dhantaal gasho oo nuqsaanu ay gasho ayay ka baqaayaan ama cilmigii sharciga ahi ay baranayeen oo ka kala go'o saasay ka cabsanayaan laa yastatiicuuna kuwaasoon awoodaynin darban safar oo fil ardi ardada ay ku dhex safraan yaxsabuhum wuxuu u malaynaa kuwaas aljaahilu kuwaas la yidhi waxay mudan yihiin sadaqooyinka in ayaga lala raadsado wuxuu u malaynaa aljaahilu midka jaahilka ah oo xaqiiqada amarkooda jaahilka ka ah aqniyaa kuwa hodan oo waxhaysta hoyo kara ayuu u maleeya sababtu waa maxay min atacafufi dhowrsanaanta ay dhowrsan yihiin darteed cid ma tuugsadaan masaajidda kama kacaan ma baryeystaan gacmaha ma taagtaagaan waana duruufaysan yihin midka marka jaahilka oo arrintooda jaahilka ka wax u haystaa inay yihiin dad waxhaysta maadaama aysan tuugsanaynin ishana aysan isku dhex goynaynin bal inay isha isku dhex gooyaan ama ay tuugsadaan iska daaye waxaa laga yaabaa dadka inay u muujiyaan inay waxhaystaan oo haddii gurigooda laga qadaa waxaa laga yaabaa inay dabka inta shidaan ay dheriga saaraan inta biyo dheriga ka buuxiyaan ee maantao dhan dherigu iska karo biyahaas iska karaan ciddaas dariskaas si loogu muujiyo in ciddu wax karse hadday shaha saartaanna kirleyay saarayaan inta biyo ka buuxishaan waxaa soo haray xagga muuqaalkooda muuqaalkooda waa nadiifinayaan iyagu waa mayranayaan dharkoodana waa mayrayaan haddii ay oomo iyo saabuun ay ku mayraan ay helaanna waa ku mayrayaan hadday waayaanna madax bushiga iyo geedaha dadku ay ku mayrtaan ama ay dhar ku dhaqdaan ay ku jugaysaayaan dharkooda ayaguna ay ku mayraayaan maryahooda iyo calaladoodana say u feeraysa karaan u feeraysaayan kaale iska arag waa kas markay banaanka marayaan hadday catar helaanna waxaaba laga yaaba inay marsadaan ee carafta ka soo baxda iyo wanaagga iyo muuqaalkooda waa lala yaaba ilahay marka wuxuu yidhi yaxsabuhum wuxuu u malaynaa aljaahilu midka jaahilka ah oo xaalkooda jaahilka ka ah iyo xaqiiqada amarkooda aqniyaa kuwa hodana u malaynaa min atacafufi dhowrsanaanta ay dhowrsan yihiin darteeda ugu malaynaa tacrifuhum waa garanaya adugu laakiin nebi maxamed iyo qofka u fiirsadaa huwa u garanaa bisiimaahum calaamadooda ayaadna ku garane haddaad si fiican ugu fiirsato inay fuqara yihin waa la dareema maxaa yeelay qof xalaqada iyo qof xalaq wadataa isku weji maa qof murugsan iyo qof aan murugsanayn isku weji maa waa dareemi kartaa ilgooyada ka muuqata ad ka dareemi kartaa wejigooda iyo duruufta ilmahooda ka muuqata iyo gurigooda ka muuqata ayaad waxaad ka dareemi kartaa dadkan inay tabaalaysan yihiin oo ay taag daran yihiin laa yasaluuna annaasa dadka ma weydiistaan oo ma weydiisanayaan xoolahooda ilxaafa ay ilxaaxan si ilxaafa u weydiisa maayaan oo su-aasha lagu hareereyna qofka al ilxaaf iyo al ilxaax waa isku mid ilxaaxa waxaa la yidhaha ilxaafka in qofka la go-aansado inaan laga tegin ilaa qofka wax laga qaado oo dhinac walba qofka looga yimaado oo la yidhaha kaa tegi maa maanta inaad wax sida mooye dhan walba wax laga tuso oo qofkii la ixraajiyo ilxaaxa la yidhahda dadka saas wax kuma weydiistaan culamada qaar waxay marka dhahaan mufasiriinta haddii mararka qaar daruura ay ku kallifto inay wax weydiistaan dadkana dadka ma ilxaaxiyaan ee waa u tilmaamaano waa u ishaaraan duruufta hayda haddii qofku uu yidhaahdo waa ka xumahay waa ka cudur daarana uu yidhahdana waa ka rogmadaan haddii ay ka helaanna waa kaasa culammada qaarna waxay dhahaan maya dadkan maadaama ay mutacafifiin yihiin asal maba tuugsadaan oo waxaa laga wadaa ilxaaf iyo calolqufayn iyo calolqufayn keyrkeed midna maba sameeyaan wax su-aala ma sameyan waa iska sabran laa yasaluuna annaasa dadka ma su-aashaan marka culamada tidhaahdaa waxba tuugsiba dadka ma tuugsadaan waxay ku fasirayaan waxay leeyihin laa yasaluuna annaasa dadka ma weydiisanayaan xoolahooda walaa yulxifuuna mana dadka calolqufaynayaan oo su-aasha ma ku wareejinayaan ilxaafan wareejin iyo ilxaax wamaa tunfiquu wixii aad bixidaan oo min khayrin khayrana dadow fa ina allaha alla bihi caliimun shaygaas waa mid og aad bixinaysaani ogaada ilahayna ajri u idinka siinaa aladiina kuwii yunfiquuna bixinaya amwaalahum xoolahooda bileyli habeenkii iyo wanahaari maalintii siran si qarsoodiyaya waclaaniyatan si muuqata falahum waxaa usugnaaday ajruhum ajirkooda usugnaaday cinda rabbihim rabbigood agtiisa walaa khawfun wax cabsiyuhuna calayhim dushooda ma ahaanin walaa hum mana ahaanin yaxsanuuna kuwa tiinaanyoonaya oo murgaaya aladiina kuwii yunfiquuna bixinaya amwaalahum xoolahooda bileyli habeenkii iyo wanahaari maalintii habeen iyo maalin dadka xoolahooda bixinaya goorkuu rabaa ahaadee markay arkaan wax mudan in wax la siiyaba kuwii wax ku bixinayey meel walbay arkaan in mudan tahay in wax lagu siiyo kuwii wax ku bixinayey waqti walbana wax bixinaya habeen iyo maalin siran wacalaaniyatan si qarsoodi ah iyo si muuqatana wax u bixinaya si sira ayay wax u bixinayaan si muuqata intaba u bixinayan say u arkaan inay maslaxata ayay wax u bixinayaan falahum kuwaas waxaa u sugnaaday ajruhum ajirkooda iyo thawaabkooda cinda rabbihim rabbigood agtiisa ilahay agtiisay thawaab iyo ajir ku leeyihiin walaa khawfun cabsiyuuna calayhim dushooda ma ahanin walaa hum mana ahanin yaxsanuuna kuwa murgaaya oo tiiraan yoonaaya darsigeennuna maanta halkaas noo joogo wallahu subxaana wa tacala aclaa waclam wabilaahi atowfiiq